ganacsatadan ku iibisa muuska suuqa hanti wadaag ee magaalada jowhar ayaa sheegaya inuu qaaligaroobay muuska kadib kuleylaha iyo biyo la-aanta ka jirta beeraha geedmiroodka laga keenay muuska ee degmooyinka balcad iyo afgooye mahad xuseen sabriye oo ka mida ganacsatada muddada dheer ku jiray ganacsiga baqaarada muuska lagu iibiyo ayaa sheegay dhibaatada ka jirta muuska ay kala kulmaan saylada jowhar mooska janaayo ilaa halahan mooska qaali ayuu nagu noqday maalmihii hore aada loo qaadanayay hadda dadka waxay ka qayliyeen badeecada inay qaali tahay ganacsigiisa mooska markii hore oo raqiiska uu ahay aaduu u socday laakiin hadda markuu qaalay xabadii saddex kun laba xaba shan kun dadka aaday u cabanayaan waxaan ka keenaa janaale ilaa afgooye laarka markii hore waxaan ku keensan jirnay shan boqol baabuur ilaa beerta shan boqoloo kunaan ku keensan jirnay hadda qiimaha wuxuu noqoyay baabuurka ilaa dadkii beeraleyda waxaan siinaynaa malyan hadda wuxuu ku imaanayaa kiishkii malyan mooska tulooyinka ayaa loo qaataa wuxuu tagaa biyocadde wuxuu tagaa meel arbicee la dhahaayo jallaqsi tulooyinkaas ayuu hoos tagaa mooska sidii hore oo ku soco jira ayuu ku socdaa wax isbedel eh ma la sameeyo mooska waa la baceeyaa shaqadiis siday ahaa jirta waa wax bedel ma jiraan bacda intuu ku jiri karaa afarlabaad saac wallaahi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin kolleytaba wax khasaaraa kuma qabno wax allaala wuxuu ilaahayna siiyana waa ku mahadinaa khasaare iyo faa'iidana alxamdulilah inaad tiraahdaa la rabaa inaad dhahdo ma ahan waan khasaaray sideen ku khasaari karaa badeecadu waa iska dhaafaya ma dhacayso marna waa faa'idnaa marna waa khasaarnaa mooska waxaan ku dhex jiraa siddeed sana camalaan gadooa
mahad ayaa intaasi ku daray in ay jiraan dadkii meelo badan oo loo kala qaadi jiray in dadku aysan qaadi karin maadaama lagu iibiyo laba xaba shan kun saddex kun xabadkii uu maraya dad badan oo tabar yarna aysan iibsan karin waxauu intaasi ku daray in haddii robabka ay yimaadaan ee beerahu wanaagsadaan uu noqon doono sidiisii hore waxaana la sameeyaa baco in afar iyo labaatan saac lagu kululeeyo ama lagu hagaajiyo si muuska uu bislaado halka waqtigii hore muuska marka uu bislaado beerta laga keeni jiray oo khasaarooyin badan ay kasoo gaari jirtay balse hadda waxaa loo keenaa muuska uu aad ceerin u ah sidaasna ay ku bislaystaan waxa uuna sheegay in dad badan oo danyara aysan iibsan karin muuska oo ay iska dhaafeen balse khasaare iyo faa'iide ay diyaar u yihiin